tababarkan uu soconayay laba maalmood ayaa waxaa loo qabtay labaatan sargaal oo ka tirsan ciidanka booliiska puntland iyo galmudug tababarka ayaa waxaa bixinayay saraakiil caddaan ah iyadoona ay kasoo qaybgaleen maamulka gobolka mudug ee labada dhinac ugu horeynaya waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska dowladda puntland cabdulqaadir sharaaf faarax ereg isagoona sheegay in saraakiishu ay mas-uul ka yihiin shacabka ayna ilaaliyaan danta shacabka waxaan filayaa ase puntland bolice ana galmudug bolice isku imaatankaay isku yimaadeen inay noo tahay fursad aada qaali u ah una baahan inaan ka faa'iidaysano markaan sidaa leeyahay waxaan ku hadlayaa magaca booliiska soomaaliyeed kuma hadlayo magaca booliiska puntland oo keliya waxaan ka mid ahaa saraakiishii qarankii soomaaliyeed ee ciidanka booliiska waxay ii samaynaysaa macno gaara ka soo qaybgalka saraakiishii soomaaliya haddaan in yar faalle ka bixiyo exambalekii nala siiyey ee halkaan ka baxayey hoggaaminta macnaha naloo siiyey hadda waxay ahayd sida wax u shaqeeyaan iyo sida la rabo inay noqoto farqiga u dhexeeya waxaan leeyahay hogaaminta karakterka laga raba ama dabecadaha laga raba hogaamintu waxa weeyaan marka u horeysa inaad ururiso informationka kadibna wixii laguu sheegay inaad analis garayso oo aada hubiso waxay kadibna aad ka gaarto go-aan decision kadibna aada bixiso amarkii qaabkii loo fulinayay kan ugu dambeeya oo ah inaad kantaroosho sida loo fuliyey sidaa rabta inay tahay fariintu waxay ku socotay hogaamiyayaasha hogaamiyayaasha sharciga iyo bulshadan idinka ah idinkoo ka fogaanaya eex qabiil qabiil dan gaara waxaa lagaa rabaa hogaamintu sida ay tahay inaad u fuliso waxaad gacanta ku haysaan mustaqbalkii ummaddan waxaan idinka rajaynayaa mushkiladda ka taagan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo inaad xal u heshaan gaalkacyo waa meeshii fidnada soomaaliya ka bilaabatay bay ka mid tahay waxaan idinka rajaynaynaa waxaan rajaynayaa inay noqoto meesha wanaagga soomaaliya ka bilowdo
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa isna goobta ka hadlay
si gaara waxaan u salaamayaa madaxda maanta walaalaha ee noo yimid tababarkana siinaya mid waxaan salaamayaa saraakiisha ka socota mudug iyo puntland runtii waxay noo tahay fursad aada iyo aada u weyn inaan maanta saraakiisheena ku wada qaadato tababar oo annagana madaxdii gobolka aan xaadir ku nahay waxay noo tahay shay fursad aada iyo aada muhiim u ah muddo dheer baan waxaan raadinaynay sidii loo heli lahaa wada shaqayn marka waxaan leenahay fakarkan in ciidamada booliiska oo labada dhinac laisku keeno haddana tababar loo furo waxaan u arkaynaa fursad dahaabi ah maxaa yeelay deegaanka aan joogno oo gobolkan mudug ah waa deegaan u baahan in la xasiliyo nabaddiisa waa deegaan u baahan waxqabadkiisa in laga wada shaqeeyo waa deegaan u baahan isdhexgal bulsho oo dhaba in la helo taasna waxay ku imaan kartaa hogaamin dhab ah iyo ciidanka booliiskaoo si dhab ah u shaqeeyo haddaan tababarka maanta wadajirka aan kale aan la helin waxay kaalin ka noqonaysaa inaysan nabadda si saxa ku imaan karin hadda waxaan haysanaa nabad laakiin nabaddu waxaa rabaa nabad lagu naaloon karo oo leh taasoo meel dheerna gaarsiin karta runtii aniga ka guddoomiye ahaan galmudug cabdirashiid waxaan u arkaa inay maan tahay fursad inaan isdhinac fadhino gobartoorihii saaxiibkay xasan saraakiishii galmudug iyo puntlandna ay fadhiyaan waxay fariin dheer siinaysaa sharwadayaasha ka dhex faa'iidaysanaya inay khalkhal geliyaan dadka iyo deegaanka marka waxaan leeyahay tababarka saraakiisha qaatay inaad ka dhawaysaan sidii nabadda aad u sugi lahaydeen shaatiga aad qabtaan waa shaati nabadeed waana midka keeni karaa in dadka wax xun sameynaya ay ka cararaan sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in tababarada noocan oo kalean ay sii socon doonaan annaguna aan hogaaminteenna ay noqoto mid dhab ah gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa isna soo dhoweeyey tababar dadkana wanaag aan u horseedno intaas waxaa dheer ee booliiska matalan boolisku wuxuu mas-uul ka yahay een amni amniga een marka waxaa la rabaa een i- haddayna inaynu ka shaqaynaa la rabaa amniga dadka laakiin boolis baan iska ahay simbali in la yidhaahdo maaha Ee, waa hadalkii waxaan ku gabagabeynayaa een qoladan loo qabatay oo walaalaha iyo aas- een seminaarkan ee, aad baan ugu mahadcelinayaa haddeer een, matalan arrintii ahayd een, een communicationka laga hadlayey ee, waxa weeye annaga waxaan naqaanay matalan qofka haddii la yidhaahdo ee, qofka marka ugu horeysa ninka qofka madaxda ah marka ugu horeysa waxa loo sheegay waa inuu darsaa Wa- hadalka- hadalkaa loo she- hadalkaa loo sheegay waa inuu hubiyaa Een, kelmaddaa keliya hadda communicationka wax weyn bay nar tartay
shaafic cabdulqaadir warsame raadiyo daljir gaalkacyo